degmada balanbale ee gobolka galgaduud iyo weliba lagu fuliyey mashaariic horumarineed haanusano qaar hadago lakugoy meylahana kale oo usubno lashiidiki madaxweynaha maamulka galmuduga axmed cabdikaariye qoorqoor iyo degmada balanbale kashiidiki lama iskuul ooyay hirgeliyaasa wasaaradda walbarashada galmudug milo sidoo kale hadaga ku jari xarunta aqoonta degmada munaasabada mashaariicda horumarineed ee shidiga iskuulada weliba gubro ku hayay wasiire xildhibaana maamulka degmadii mas-uuliyiin kala wasiirka wasaaradda walbarashada galmudug maxamed xaashin inkureyn ku hadli goobta shidiga iskuulada mudug waxaa ka go-an in dadka la dhiso maankooda iyo maskaxdooda waxaa ka go-an in ilmaha soomaaliyeed ee reer galmudug meel kasta ay joogaan in baahidooda waxbarasho dowladdu ay ka shaqayso sidaas oo kale runtii waxaa hadda noo qorshaysan oo aad og tihiin in macallimiin ay dowladdu u qaadanayso degmada balanballe oo weliba si gaar ah loogu soo hayeysiiyey si aysan duruuf kale iyo dhibaatooyin kale aysan uga dhicin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in hannaankan maanta halkan laga dhagax dhigay labada iskuul ay wax badan ka bedeli doonto baahayaha waxbarashada ee degmada balanballe madaxweynaha dowlad goboleedka galmuduga axmed cabdikaariye qoorqoor oo shiidhikii iskuullada degmada ayaana bulshadan sheegay in maamulkuusi garab suranyi waxaan rabaa inaan si gaara runtii ugu mahad celiyo hortiinna wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug ugaas hal iskuul hoose dhexe ayaa loo waday degmada isla maanta horta labaan ka dhignay oo labaduna ilaahay idankii waa mashruuc diyaar ah oo hadda dhaqaaqaya baahiyihii kalena insha allahu tacala waa arkaynaa waxaan is leenahay baahida waxbarashada degmada balanballe meel fiican bay dhamaatee meel fiican bay soo gaartay macallimiintiina sida uu wasiirku sheegay si gaara ayaa degmada balanballe lagu soo xayeysiiyey baahidana waa fiirinaynaa kuwa loo soo xayeysiiy kale maan waa soo badinayna haddii baahidu ay saa tahay insha allah aad iyo aad mahadsan tihiin insha allah horumar iyo barwaaqo iyo horusocod insha allah sidoo kale madaxweynaha ayaana deegaanka barwaaqo kashiidiki ee puntland ka talagalay inay ku faa'iidaystaan bulshada deegaanka